bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah fadhiga golaha shacabka ee maanta oo koram la-aan u baaqday iyo xildhibaanada gunnada laga jarayo shirweynaha xakameynta wararka been abuurka iyo saameynta tabinta ay ku leeyihiin bulshada oo maanta muqdisho lagu soo geliyo maamulka degmada wadajir iyo shirkadda somver oo iska kaashanaya ama iskaashanaya ayaa tababar ku saabsan habka debdeminta waxay siiyeen ganacsatada suuqa weyn arday soomaaliyeed oo ku guulaystay deeq waxbarasho iyo maalgelin cilmi baaris ee jaamacadda winneberg ee dalka kanada iyo maamulka gobolka banaadir oo soo bandhigay maandooriye fara badan kadib howlgal ay ka sameeyeen muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii baxeyso talaadana ay soo gelayso taarikhduna waa shanta bisha juun sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan warkii oo fidsan fadhigii golaha shacabka ee maanta ayaa koram la-aan u baaqday xilli xildhibaanada qaarkood laga jari doono gunooyin sida warkan ay kusii dhammaystirayso faadumo cabduqaadir xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta u madalsanaa inay yeeshaan kalfadhigoodii saddexaad kulankiisii labaad balse waxaa u baaqday kooram la'aan maadaama kooramka xildhibaanada loogu talagalay inay ku soo xaadiraan ay tahay xildhibaan keliya ay soo xaadireen xildhibaan sababtaas ayayna ahayd sababtii uu ku baaqday kalfadhigii maanta ay xildhibaanadu yeelan lahaayeen waxaana madashan ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka abshirow waxaana uu sheegay in tani ay tahay in wax kabedel lagu sameeyo maadaama aysan habbooneen in kalfadhiga dhan oo u baaqdo kooram la'aan iyadoona ajandaha maanta xildhibaanada horyaale ay ahayd akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka waxaana guddoomiye abshirow uu eedan kulul dusha kala dhacay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo sheegay inay muhiim tahay inay yimaadaan ee keliya aysan soo xaadirin markii mowduucyo xasaasi ah laga hadlaya baarlamaanka
xildhibaana fadhida liiskoodana waa kana waa la soo qoray kooramku wuxuu ahaa boqol saddex markii laga jaro inta hadda fadhida lasoo qoray toban xildhibaanoo saxiixdaa baxday xildhibaanahaas marka saxiixay ee tegey waxay ka fiican yihiin xildhibaanada maanta aanan imaanin inaan kala saarno waay ugu yaraan kooranku waa buuxiyeen xildhibaanadaas toban xildhibaanaad saxiixday shaqooyinkoodii aadeen laakiin way ka fiican yihiin xildhibaanada maqan xildhibaanada golaha ku jira xildhibaanada golaha wasiirada ku jira kulankan kulin ka horreeyey way joogeen maantana wax yara ka jooga xildhibaanadaas wixii waxaan faraynaa xukuumadda xildhibaan waaye xaqa xildhibaanka inuu guto wax wax u taraya waa golaha shacabka waay ma aha golaha wasiirada marka xildhibaanada golaha wasiirada noogu jira inay yimaadaan waay kulan walbo maantana iyagana waa maqan yihiin maqnaasha u qoran oo beeshka loo gelina golaha wasiirada xildhibaanada noogu jira inta joogta wasiirada waa maasiin iyagana intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo warfidiyeenka bannaanka kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in tani wax kabedel ay u baahan tahay islamarkaana xildhibaanada kale ayay ugu baaqeen inay soo xaadiraan kalfadhiyada baarlamaanka golaha shacabka
maanta kulankii baarlamaanka wuxuu nooga baaqday kooramkii oo aan soo buuxsamin kolley guddoonkana waa ku dhiirigelinayaa go'aanka ay qaateen iyo sida ay uga go'an tahay in baarlamaanku uu soo xaadiro saaxiibbada baarlamaanka igula jira dhammaantood waxaan uga baaqayaa xildhibaanada sharafta leh inay wixii shalay ay u dhaarteen ay ka dhabeeyaan waaye fadhiga gunnada waxaa waaye fadhigaasaa lagu qaataa marka inaan ka maqnaana kalfadhiyada udaarla'aan baarlamaanka oo weliba xilli xasaasi lagu jiro oo arrimo masiiri oo dalka ay wada yaallaan waxa uu noqonayaa mas-uul darro weyn ay noqonaysaa marka saaxiibbaday dali dibad meeshay joogaanba xildhibaanada kalfadhiga in la soo xaadiro dadku shaqooyin gaara way yeelan karaan guddiyo way ku kala jiraan safar way kala aadi karaan wixii fasax galay laakiinse inta joogta magaalada ayaa ku fulan kooran kun oo boqol soddon iyo sagaal wax badan ma aha laba boqol todobaatan iyo shan boqol soddon iyo sagaal in laga waayana baarlamanka ceeb ku tahay waxa sababaya waxa weeyaan xildhibaanada inta joogta beledka ee maanta ku xaadirka ah caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho ee iman waaya waajibaadkooda qaran ayaa horta ay qusaysaa baaqashadaas baarlamaanka la baajiyey Een, waana ceeb iyagii annagu isku mid baan nahay waayo waxaa la yidhi hal kalluunayaa baddaas qudhmiyaa la yidhi yacnii xildhibaan markuu maqan yahay anigu dembigaan la leeya inkastoon joogay oon mudana soo xaadiro waajibaadkiisii shaqo soo gutay aan nahay haddana walaalahaygaa maqan iyo waxa weeyaan waan ka xunnahay waa xildhibaanadayadii waxaan leenahay mudana xildhibaan waajibaad baa ku saaran dhaar baad dhaaratay magaca ilaahay baad ku dhaaratay dalka iyo dadka iyo diinta inaad u shaqaynayso sharcigan maantayna hor yaallaan innagu waxaan nahay sharci dejiyaale ma nihin annagu xukuumad ma nihin dadka baaqday oo maanta aan kooranka noo imaadan xildhibaanada saaxiibadayna waxaan leeyahay war xildhibaanow een, waajibkaaga gudo wax kaloo hadda aan ku dhihi kara male in un aad timaadid oo aad muxuu ahay een, waxaa la rabaa baarlamaanka sanadkan dastuurka in wax laga bedelaa la rabaa dastuurka wax laga bedelaya wuxuu u baahan yahay saddex meelood laba meel boqol iyo siddeetan iyo afar qof ayuu u baahan yahay oo xildhibaan
shirweynaha xakameynta wararka been abuurka iyo saameynta tabinta kul- ay ku leeyihiin bulshada ayaa maanta muqdisho lagu soo gabagabeeyey waxaa shirkani ka qayb gashay oo warbixintani inooga diyaarisay waryaheena maryan ladane
soo gabagabeeyey shirweynaha xakameynta wararka been abuurka ah iyo saameynta ay markaasi ku yeelan karaan bulshada soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa labada maalin ee uu socday looga hadlayey islamarkaana lagu gorfeeyey sidii loo xakameyn lahaa wararka been abuurka ah bulshadana looga wacyigelin lahaa iyadoona laga yeeshay doodo kala duwan oo ay ka qayb galeen madax kala duwan wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha ee madaxweynaha soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur xildhibaano agaasimayaal iyo marti sharaf kale ayaana qeyb ka ahaa barnaamijkan ugu horeyn waxaa shirkan furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala waxaan rabnaa inaan qaadano oo aan ku darno eh, sahanka ama maaragtay socdaalka aan ugu jirno inaan helno xalkii aan ku joojin lahayn been abuurka iyo muxuu ahaa marin habaalinta bulshada eh, wakhtigan casriga ah aan la noolnahay taasna waxaan rabnaa in sidaas loo ogaado in safarkaani iyo iyo ra- iyo ra-i wadaagani uu yahay midaan rabnay in marka ugu dambaysa uu ficil iyo shaqo la qaban karo oo la fulin karo uu isku bedelo marka aan fake news ka hadlayno waxaan u fiirinaynaa eh, xilliyada uu soo bilowday iyo qaanuunka wuxuu ka qabo iyo sida maanta dhibkeenna maanta ka taagan waxaan u malaynaa mawduucyadii shala dulmarkaasoo dhan lagu qaatay laakiin fake newska daabadda ugu dheereysa ee wadda ee gaarsiisa eh, saxaafo aad masaafo aad u dheer waa eh, social media waaye ama saxaafadda baraha bulshada loo isticmaalo waaye marka haddii aan fiirino dhankeeda toban ee social mediaha oo la xiriirta fake newska markee waa meesha ugu badan ee fake newska ku faafo inkastoo fake newska uu meelo kalenoo kale ku faafi karo laakiin meesha ugu badan ee xajmiga u ogolaato inuu si dheereeya u faafo waa waa waa waa social mediaha waaye gabagabadii shirka ayaa waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda warfaafinta daa-uud aweys ka dhacay iyo talooyinka lasoo jeediyay baa inaan si wanaagsan uga wada dherigsannahay waxaa xiga waxay tahay keliya sidii la fulin lahaa qof walbo halkan ka tegayaana uu noqdo ergey gaarsiiya bulshada inteeda kale fariimihii wanaagsan ee halkan laga soo jeediyey shirkan waa inoo xiran yahay aada umahadsantii soo dhawaad maryan ladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
weli waxaad la socotaan warkeena habeennimo shirka madasha xiriirka arrimaha bini-aadanimada ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada kismaayo iyadoo uu daafuray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe
axmed maxamed islaam ayaa maanta daafuray shirka madasha xiriirka arrimaha bini-aadanimada ah oo lagu qabanayay magaalada kismaayo shirka oo diiradda lagu saarayay xal u helidda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada wasaaradaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedyada dalka xubno ka tirsan golaha wasiiradaha jubbaland wakiilo ka socday beesha caalamka iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay waxa uuna ku dheeraaday ka hadalka dhaqaalaha lagu bixiyo arrimaha bini'aadanimada sannad kasta iyadoo uu sheegay in uu jiri doono isla xisaabtan ku aadan arrimahaasi
waa ogtihiin mar kasta soomaaliya waxaa la dhahaa waxay sanadkii lasoo dhaafay soo gaaray laba bilyan oo dollar oo boqolkiiba kontonna ay tahay amaba weliba konton way ka badan tahay boqolkiiba konton iyo shan ilaa iyo konton iyo lixdan inta udhexayso humanitarianka iyo waxyaabahan lagu bixiyo ibni aadamnimada ee boqolkiiba afartan afartan iyo shanna markaan maadaama xoogaha developmentiga mashaariicda lagu bixiyo koray aaday ee ayagana ay gaarto waxaan rabnaa lacag amount la sheega bis uma baahan lacagtaas inaan ku xisaabtanno oo aan ognahay lacag kasta meeshay gaartay iyo meesha ay gaartay inay wax ka bedeshay haddii wax ka bedel waayse in layskula xisaabtamo qaabkii loo deliver gareeyey inay wax ka khaldan yihiin amaba lacagta inay gaartay la dhahaa inaysan meesha gaaranaa dhici karta inaan arrintaas ka daba tagnaa rabnaa si aysan marka arrintaas meel cidla ugu dhicin ayaa coordinationka ee maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay laga shaqaynaya ay muhiim gooni u yihiin si transparencygaas iyo isla xisaabtankaas uu u muuqdo waxaa xoogga la saari doonaa waxa la dhahaa dabagalka iyo qiimeynta mashruuc kastaba intuu socdo waa la dabageli doonaa markuu dhammaadana waa la qiimeyn doonaa ujeedooyinkii mashruucaas loo sameeyey in la gaariyo in kaleento inay kasoo baxdaan rabnaa waxaa la awaadgelin doonaa oo aan abaalmarin doonaa dadka mashaariicdii ay fuliyeen ay saameyn leedahay oo aysan ku ekeen lacaga yaroo loo tuuro qofkii muuqaalkiisa iyo noloshiisa iyo degaankiisa aysan ka muuqanin waxbarasho iyo caafimaad meesha ay jirin hadda la dhahayo boqol milyan iyo konton milyan iyo two bilyan ay gaartay sidaas ma socon doonto qofkii dhaha toban milyanaa meel gelinay tobankaas milyan haddii aad dhahdaan meesha la geliya waa inay ka muuqataa hadduu iskuul ahaa iskuulkii oo ardada dhiganayaan oo ay ka muuqato waa inay noqotaa dhanka kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo daafurka kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha bini'aadanimada waxaad ogaataa qofka marka ay xooluhu ka dhammaadaan shalay environmentii buu ku noolaa xaalad buu ku noolaa xooluu daba socday ilmihiisu wax ma baran jirin markuu ugu yeeryaa intuuna xoolaha raacin baa roorti qur-aan akhrisay dugsi qur-aan la geyn jiray maanta xoolihii baa ka dhammaadeen magaaluu joogaa nolol ma haysto ilmihii waxbarasho ma haystaan muxuu noqon karaa ilmahaasi waxaa la odhanayaa shabaabku may dhammaadaan oo waa lala dagaalamayaa awal oo maxaa sii xoojinaya oo maxay la xoogi waayeen ilmihii xooluhu ka dhammaaday intaad keentay ood magaalada keentay ood waxba u qaban weyday oo waxbarasho uu waayey oo uu waayey nolol uu waayey oo laydhaha kaar baa laydiin soo wadaa inuu jilo maxaa u diidaya ilan hadda aflaamtii holi uurkay shabaabku jilayaan oo wax dhallinyaradu waxaan hadda la wada arko unbay ku samaysan tahay oo loo waxaynaya oo kuwa xataa shabaabkii hadda wax fulinaya dagaalka ku jiraayay caqiid ahaanna uma galaan macna ahaanna uma galaan waxay ku jiraan maxaa u diidaya inuu u tago waxaan aad igu muuqanaysaa annaga soomaalidiina waxaan ka helnaa inaan maalin walba qayladhaan samayno oon abaar iyo aafo ka hadalno kuwa deeq bixiyayaashiina kama weynaadaan inay qabadi iyo galley noo keenaan iyo kaadhad oo yidhaahdaan iyaguna middanaan sidaan idiin qabadiga iyo kaadhku wuxuu caqabad ku yahay beertii la abuuran lahaa hataa xilliga dalageedu soo bixi lahaa inay caqabad ku noqoto laga gadan waayo oo qofka falkii hore lacag ku bixiyey oo falkii labaad lacag ku bixiyey beerta oo markii la jaraya ilaalinayay maalintay usoo baxaysana geley deeqa la keenay qabadina la keenay boordina la keenay muxuu faa'iidaya war dhabta markaan ka hadalno
gudahaana warkeenii habeennimo aad ka dhagaysanayseen dalsan ku iyo sagaashan dhibic shan waa naga intaa cidda uu sheega waxay dib ay kaga heli karaan barta internetkanu ku leenanay ee raadiyo dalsan
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale la hel